بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته n waxaan isku dayi doonaa deris kooban in sha allahu tacaala oo ku saabsan طرق min طرق العilm siiba masalada la yidhaahdo alqiraa'a oo wakhtiyadan dambe waxaad moodaa waxna waa la akhriyaa oo waa la dhigaa haddana ma soo baxaan dad طulaabulcilmi xaqiiqiina ama wax lama barto aqoontii meelaha lagu waday cilmi dhagood bay dhaafi weyday wuxuu dadku dhagaha un ka dhegaysto marka waxaan rabaa inaan waxoogaa soo bandhigo ku saabsiisan salafi lumma ama ummaddii muslimiinta ahayd culamadeedii iyo dadkeedii hore iyo bal siduu ahaan jiray wax akhriskooda ama wax akhriska say u qiimeyn jireen ama say uga faa'iideyn jireen oo aynu barbar dhigno wadcigan casriga ee maanta lagu nool yahay iyo sida dadku ay u isticmaaleen siiba dadka muslimiinta ama caalamulislaami ugu horreyn waxaynu naqaanaa qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wixii ugu horeeyey uu soo dejiyey say culamaa ilxadiis tilmaamayaan awal maa nazal oo qur-aana waxay ku tilmaamaan gaarulxiraa markuu ku jiray inay kusoo degtay suuradda iqra iqra bismi rabbika aladii khalaq ilaahay uu nebi moxamed leeyay calayhi salaatu wasalaam iqra bismi rabbik akhri la leeyay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aanka iyo waxyiga iyo waxaa lagu soo dejiyey akhri walxaal aada kaalmaysanayso ama ku bilaabanayso isimka rabbiga ama akhri adigoo maga magaca rabbiga ku akhrinaya yacnii idankiisa adigoo ku akhrinaya rabbi subxaana wa tacaala uu ku wakiishay ama akhri ilaahay magiciisa laftiisa akhri saddexda tafsiir baa sheekh catiya salim fii adwaa ilbayaan uu saaraya ayan kaanat shanta aayadood ee ugu horeysa ilaahay subxaana wa tacaala laba goor buu ereyga iqra'a soo celiyey iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalm callama alinsaana maa lam yaclam saddex shay baa rabbi subxaana wa tacaala halkan uu ku tilmaamaya midi waa masalatu lqiraa'a oo la soo celceliyey oo ilaahay ilahay subxaana wa tacaala marka hore iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq mar kale la leeyahay iqra warabuka alakram mar saddexaad la leeyahay aladii callama bilqalm callama alinsaana maa lam yaclam laba shay oo kale oo cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala ugu mano sheeganaya dadka iyo inuu qalamka baray inay wax ku qoraan suurad kaloo qur-aanka ka mid ah rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa qalinkaasi wax lagu qorayo nuun waalqalami wamaa yasturuun qalinka iyo waxa ay qorayaan malaa'igtu baa ku dhaartay baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala suwarka kale ee isla makiga ee weliba dhowrkaa sannadood ugu horreeyay soo degay faqra-uu maa tayasara min alqur-aanka baa ka mid ah idan markaad eegto qur-aanka wixii ugu horreeyey nebiga kusoo dega calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen wax ka waramaya cilmi iyo qiraa'o iyo qalim iyadoo la og yahay bii-ada uu kusoo degtay inay ahayd abcad bi-a can alqiraa'ati waalqalami waalcilm nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii uu la noolaa iyo bulshadii uu ka dhashay waxay dhahdaan min mucjizaat bay ka mid tahay in ummad aan qalinku qiimo ugu fadhinin oo cilmigu qiimo ugu fadhinin oo jaahiliye ku dhex nool waxa koowaadee loo sheega uu noqdo qalimka iyo waxqorkiisa looga waramo oo hadduu ahaan lahayd meel thaqaafa taalloo cilmi yaallaanoo caynkan oo laga waramo markaa qalin iyo wixii la nooca waxaa la odhan kari lahaa dee waa min waxyilbi-a waa wixii environmentka laga ogaaday lakiin waa environment dadka wax qoraaba fara ku tiris yihiin jahliguu tiro badan yahay aqoone aanay jirin waxaad ka garan kartaa inta badan ilaahay subxaana wa tacaala ee qur-aanka kusoo celceliyey masalat alcilmi iyo fawaa'idda ku jirta iyo waxaasi ma rabo markaa baabka inaan ka waramo laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo qiraa'adu ama wax akhrinta ummadda wax akhridaa bay idhahdaan waa ummad koraysa ama kor u socota maanta umamka horukacooda iyo horumarkooda waxyaabaa lagu qiimeeyo ee muashiraadka duwalka horu maray ama horumarka waxaan la yidhaahdabaa lagu qiimeeya waxaa ka mid ah ummadda iyo inta ay wax akhrido illiteracygu intuu ku leegyahay waxaa la yidhahdaa ummaddaasi boqolkiiba intaasaa wax akhrida idan sida ay u kala badan yihiin umamka qaar baa waxaa la yidhahdaa hadda cid aan wax akhrinin ma joogto walidaalika waxay tilmaamaysaa baa la leeyahay ummadda tani thaqaafa inay leedahay ama aqoonta waxaa la yidhahdaa inay qiimo agteeda ku leedahay umamku maanta dunida waxay u kala horumarsan yihin bay yidhaahdaan sida ay qiraa'ada iyo cilmiga hantida ay ku bixiyaan u kala badan tahay umamka maanta dunida ka taliya waxbarashada iyo waxa ku saabsan g b d-ga waddanka uu leeyahay inta ugu badan bay ku bixiyaan halka dunida saddexaad laga yaabo one percent inuu noqdo waxyaabahay u qorsheeyaan inuu ku baxo tacliinta iyo waxaa la halka ah qiraa'adu ayuha likhwa waxay yidhaahdaan haddii cunadu ay jidhka quudiso wax akhrisku bay dhahdaan waa ghadaa ilcuquul waa caqliga waxyaabaha kobciya waxaa lagu tilmaamay inuu yahay rafcun liljahl waa qofka oo iska durkinaya waxgarasho la-aan waxaa lagu tilmaamay inay tahay qofka sida wax u qiimeeyo inay ku korodho siday aqoontiisu u badato waxaa lagu tilmaamaa inay tahay waa naafida ama waa daaqad kaaga furmaysa bay leeyihin cuquusha bini aadamka qofka wax akrinaya wuxuu akrinayaa bay leeyihin bini aadamka cuquushiisa wixii ugu fiicnayd ee uu soo saaray wax akhrisku waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay waxaan xuduud iyo zamaantoona lahayn qofka bay dhahaa cimrigiisu waa wax yar oo tirsan laakiin qofka wax akhriya waa ziyaada fi lcumri bay idhahdaan waa qof cumrigiisa kororsanaya waa ziyaada fi tajriba waayo waxa aada akhrinaysaa wuxuu kordhinayaa tajaarib qofka kani uu ku helay tobannaan sannadood buu hal kitaab ku qoray idan tobanaankaa sannadoodee cumriga ka mid ahaa adigu waxaad ku akhriday dhowr saacadood dhowr saacadood baad waxaad ku heshay toban sano wax qiimahooda uu joogay in la sameeyo ayaad adigu waxaad ku heshay dhowr saacadood walidaalika waxaa lagu tilmaamaa zamanku xad ma leh oo waxay leeyihin aqoontu wax akhrisku waa qofkoo isku dayaya dunida intii maskax soo martay inuu la sheekaysto cabaaqirati alcaalam maanta markaad maktabaddaa tagtee kutubta islaamiyiinta aada akhrido waxa weeyaan wixii caqli weyn muslimiinta soo maray wixii ay qoreen kaanama aad imaamu shaafici iyo raggii la nooc ahaa la waramayso ama ay kuu waramayaan waxay yidhaahdaan akhrisku waa waxaan makaanku xadaynin ama meeli xadaynin oo dad badan oo aanad la kulmi karteen ama aanad arki karteen baad arkaysa oo aadla aada la fadhiisanaysaa si kale haddaynu u tilmaamno waagii hore cilmiga shafaaha quraa lagu qaadan karayay inaad qofka u tagto oo aada afkiisa kasoo dhegaysato laakiin markii ay dadku wixii ay cilmi hayeen waraaqogeliyeen ay gudaha ku qoreen waxaa fududaaday inaad wakhti kasta aad dib u heli karto xataa iyadoo aan lahaynin aqoonyahankii ama sheekhii ama khabiirkii waxa kan qoray iyadoo aan lahaynin in si fudud loo heli karo ummadda markaa aan abnaadeeda iyo dadkeedu mustawaha aqoontoodu aanu mid kor u socdo ahayn waa ummad bay idhaahdaan maanta caalamka la joogo aan la socon karaynin bale caalamkan cusub waxay idhaahdaan xataa mustawaha xoogsigu wuxuu ku xidhmay bay yidhaahdeen mustawaha aqooneed ee aada leedahay oo dadka wax aan akhrinin waxna qorinin shaqooyinka inta usoo hadhay baaba maxduuda bay yidhaahdaan waxaa shaqaba soo hadhay uu qofku qaban karo ayaa wax maxduuda ah si kale markaanu tilmaamno waxay dhahdaan maanta macaarifta dunidu siday usii badanayso sanad waa walba bay yidhahdaan aqoonta tan syniska ah maalan ten to twenty percent baa aging uu ku dhacaa bay dhahdaan toban ilaa labaatan ayaa gabowba haddaad wax akhriyi weydo macnaheedu waxa weeyaan aqoonta aada xambaarsan tahay sanad kasta boqolkiiba toban ka mid a laga baxay taa macnaheedu waxa weeyaan toban sano dhowr iyo toban sannadood markaad nooshay haddii aanad dib wax u akhrinin macluumaadkaad sidataa waa macluumaad gaboobay oo dunida aan ka soconaynin ama laga shaqaynaynin walidaalika waxay dhahdaan soddonkii sannadood ee ugu dambeeyey aqoonta maanta dunida taallaa bay leeyahay boqolkiiba sagaashan waxa la cusboonaysiiyey bay dhahdaan soddonkii sannadood ee ugu dambeeyey oo dib wax badan ay kusoo kordheen maadaama arrinku caynkaa tahay xataa caalamka dad yowgii gumaystay markay rabeen dadku inay horumarka ka ilaaliyaan waxay ka ilaaliyeen wax akhriska matalan waddankan maraykanka la yidhaahda ninka madoowa ku dhaqan markii afrika laga soo raray dad badan oo afrika laga soo raray dad waxna qora waxna akhriya aqoonna labay ahaayeen siiba qeybtii muslimiinta haydaa caalamulislaamiga laga soo raray siiba dad culamaaba xataa ku jiray markii maraykanka la keenay si loo gumaysto waxaa laga mamnuucay ninka madoobay inuu waxna akhriyi karo waxna qori karo ama addoon ha noqdo ama xor ha noqdo wuxuu doonaya ha ahaado waxaa laga reebay haba yaraatee shacabkaas dhammaantii inaanay waxba akhriyi karin waayo waxaa fududaanaysa bay leeyiin in la gumaysan karo ama lahayn karo haddii dadku aanay waxna akhrinin waxna qorin waxaa fudud in la gumaysan karo walidaalika baa waxaa loo arkayey maraykanka waagiisii hore ninka madow haddii qiraaa lagu qabto waxay jariimo qaanuunku uu ciqaabayo hadii la arko nin madow oo wax akhrinaya waxay jariima qaanuunkuna uu ogol yahay in la ciqaabo qiraa'adu marka ama wax akhrisku waa micyaarka ama waxa lagu qiimeeyo ummadda horumarkeeda waxaana yidhahdaa noloshan maanta casrigaa dee la-aanteed maba jirto xataa alqira'a tawdiifiya bay yidhahdaan waxaad qiyaastaa magaaladan ay degan tihiin oo aan trafic waxaan ku qoran lahayn oo raashinka waxaan ku dul qoran lahayn oo dawada waxaan ku dul qoran lahayn amase dadku aanay akhriyi karaynin noloshu say noqon lahayd waxaad qiyaastaa magaaladu aan adresses lahayn waagi hore dee waxba lagu qori jirin soo maha waxaad qiyaastaa toronto aan adress ku qorayn wallahi wax trafic sign aanu qorayn wax raashin ku dul qoray ana aanu jirin wa yani waxay noqon lahayd nolol adag oo sacaba in la noolaan karo walidalika waxay idhahdaan maanta nolosha casrigae dambe iyadu qiraa'o la-aantu suurtagalba maaha haddaba qiraa'adu waxaa ka asala inay tahay cimrigii oo aada ziyaadinayso ilaahiyna subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa cimriga iyo qiimaha uu leeyahy qur-aan badan baa rabbi wuxuu ku dhaaranaya waktiga wduxaa walleyli ida saja walcasri ina alinsaana lafii khusr iyo wixii la mid ah amaba uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka maalinta qiyaame ka zuuli maayaan gomadiisu dhulka oo yacni waa la haynayaa ilaa iyo afar shay la weydiiyo afarta shay laba shay baa cumriga ku saabsiisan taa macnaheedu waxa weeyaan waxyaabaha ugu fiicane qofku uu cumrigiisa ku xisaab kusa ku isticmaali karaa waa masalat alqiraa'a waxaan markaa rabaa inaan ka waramo deris kooban oo ku saabsiisan marka koowaad salafi lumma ama dadkeennii hore iyo qiraa'ada siday u arkayeen ama siday u jeclaysanayeen intaanan kelmaddaasi markaa soo gudbin waxaan tilmaamayaa dhowr shay kow waktiga waxa ugu fiican ee lagaga faa'iidaystaa waa wax akhris waxaanay u arkayeen culammadii muslimiinta ahayd qiimaha waktigu uu leeyahay iyo intaajka uu soo saari karo waxa ugu badan ee lagu soo saara mithaal haddaad maalintii rubuc saac ka yar wax akhrido rubuc saac intuu leegi rubuc saac more than ten bages baad akhriyi kartaa qofka ugu gaabiya qiraa'o qofka ugu gaabiya caadiga ahi maalintii haddaad toban bage akhrido sanadkii misead akhriyeysa sanadku saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood soo ma ahayn waxaad akhriyaysaa saddex kun iyo lix boqol iyo konton that means akbar mawsuuca ayaad sanad ku dhammayn karaysaa de ugu yaraan bugga caadiga iyo normalka ahi waa saddex boqol ilaa saddex boqol iyo waxoogaa bage saddex boqol iyo lixdan bage meelahaasi ama afar boqol oo bage markaad tidhaahdo haddaad maalintii toban daqiiqa wax akrinayso macnaheed waxa weeyaan sanadkii ugu yaraan toban buug oo noocaasiya ama dhowr iyo toban buug oo noocaasiyaa damaynaysa yacni mawsuuca fii cilmi اlxadiiثa ama mawsuuco fii tafsiira ama mawsuuco fii cilmi kale ah ayaad dhammayn kartaa bimujarad inaad u qorshayso inaad akhrida maxay toban bage ama toban daqiiqadood inaad wax akhrida maalintii haddii ay waxbarashadu caynkaa noqon kari lahayd markaynu dhahna waktigaan dilayaa imisead waktigaad khasaaraysaad u malaynaysaa imise se waxbaad baran kari lahayd yani culammadii muslimiinta hore waxaa la yaqaanay waxay ahayn dad mawsuiciyiina mawsuucadu yani dad encyclopedia qof wixii lasoo qaadaba ka jawaabi kara hadday culuum diineed tahay bikulli funuuniha iyo hadday tahay culuumtii casrigooda jirtay bikulli funuunihaya ama astronomy ha noqoto ama jugraphy ha noqoto ama taarikh ha noqoto ama طib ha noqoto ama philosophy ha noqoto ama riyaadaad ha noqoto xisaab ha noqoto waxay doonta ha noqoto caalimka faqiih ee masaajidka fadhiya wuxuu ahaan jiray mawsuuca mutanaqila maktabad guureysa oo kulu lfunuun keligii laga heli karo sabab kalena may jirin dadka kamay caqli badnayn bini aadam bini aadam ka baxsan may ahayn laakiin waxay ahaayeen dad waktiga ka faa'iideeya waxay ahaayeen dad waktigooda ku bixiyey inay wax baran karaan maanta waxay dhahdaan afrijka dadka caadiga ahi bay dhahdaan ugu yaraan saddex saacadood buu t v daawadaa bay dhahdaan afrijka caadiga marka laysku dardaro saddex saacadood wakti ku dhadhow buu t v daawadaa haddaad saddex saacadood wax akhriyi lahayd maalin kasta maxaa soo bixi lahaa yani halka t v-guna haddaad buug ku bedeli lahayd ayi fankuu doonayo ha noqdo waxaa soo bixi kari lahaa yani fi khilaali cashar sanawaat ama fi khilaali khamsata cashar sana waxa dunida lagu hayo faniyo waxaad jaahil ka noqon lahayd ma jirin waxa ugu badan waad baran kari lahayd laakiin mushkiladda taagani waxa weeyaan waxaan dadku ku bixinin kow waktigaan laga faa'iideynin laba waxaan la xadidin hadafka qiraa'ada dadka badh waxbay akhriyaan laakiin waxay akhriyaan waxaan faa'iido badan lahayd waxaa la yaabaa kulli yoom laba majallo ama saddex jariidadood inuu akhriyo min saddex afar shan lix bage inuu ka akhriyo maalin kasta waxaa laga yaabaa waxaan macno badan soo kordhinaynin inuu akhriyo haddii uu hadaf ama qiraa'ada uu akhriyaa inaanay hadaf lahayn maalin ba wixii gacantiisa soo galo inuu iska akhriyo marka maalin mashriq buu ujeedaa maalinna maqrib buu ujeedaa xataa fi culuum diin ulaab cilmigan dambe maalinba kitaab bunbu iska soo qaada iska akriya idan hadduu hadafku lumo marka hore oo qofku maxaad wax u akhriyaysa haddaad garan weydo waa dhibaato qiraaadku waa kala nooc qiraaada mid waa qiraaa tasliya waktiga uu qofku caajiso mid uu tasliya ahaan isaga akriyo maala kutub waaweyn oo culamo qortay ibn اljawzi maala markuu ka waramayo xamqa wاlmugafaliin ama aladkiyaa ama waa kitaabo dadka inta waalan iyo inta nacasiintaa buu kitaab ka qoray inta fariidada iyo inta caqli badan buu kitaab ka qoray waa lilfukaha qofku waktiga uu daalo inuu iska taalacdo kaasoo kale waa litasliya qiimo badan ma leh laakiin imise aad akhridaa qira'aة tafahum watadabur inaad wax kororsato imise aad se akhridaa qira'a اktishaaf kutubta bal inaad dooran karto wax cusub inaad ogaato wuxuu yahay haddii hadafku uu xadidmi waayo qiraa'adu qiimo yeelan mayso inuu hadafku xadidan yahay aada wax baranayso sabirna uu jiro waayo sabir baa noloshuba ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamaya wajacalnaa minhum aimata yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun yani sabir baa lagu gaadhaa buuna qur-aanku sheegayaa imaamada ama meelaha koreeya waxay yidhaahdaan edison edison waa thomas edison odaygii nalkan baxaya ee koowaad tijaabiyey maraykanka ahaa hadise nin iskuulka laga eriyey ama iskuulka ay u arkeen inuu handicab iyo aanu maskaxdiisa ku fillayn ayuu ahaa laakiin hooyadii la dadaashay taarikhda maraykankana waa ninka bateenka ugu tiro badan le ilaa hadda waxaan filayaa kun iyo boqol iyo dheeraad buu leeyahy se kun iyo dhowr iyo sagaashan meelaha tiro kun ka badan oo ikhtiraac invention buu keligii leeyahy oo u registarid ah imika un baa malaa kuwa indha yar australia u dhashay iyo meelahaas ka badiyeen saddex saddex kun qaar la hadda jira edison baa waxay ku yidhaahdeen edison muxaawaladii uu nalkan ku samaynayey kun muxaawaluu sameeyey waxay idhaahdaan kun kadib buu guulaystay laabkiisii yaraaye wixiisii markuu isu geeyey waa tijaabiyey waa shaqayn weyday waa ku celiyey waa shaqayn weyday waddo kaleu ku celiyey waa shaqayn weyday yacni ninkaa waxaad qiyaastaa inta uu sabrayey inuu kun jeer wax tijaabiyo isla shay qura inuu soo saaro inuu kun jeer tijaabo uu ka qaado aakhirkii inuu soo saaray nalkan dunidu ay wada ifsanayso oo wakti ay dunidu u baahnayd oo xadaaraduna kordhay subagii la shidanayeyna dunida ku fillaan waayey shidaalkan dee imka la wadaana aanu jirin bay ahayd bensiinkan iyo waxaanina ma jirin xaydhii riyuhuna dadka way ku fillaan weyde shamaca yar laga samaysanayey markaas buu nalka kan soo helay inuu nal shidi karo adison bay su-aala weydiiyeen cabqarinimadu imisay tahay yacni wax gift oo lagu siiyey imisayse dadaal tahay markaasu wuxuu yidhi one percent baa ilhaama buu yidhi laakiin ninety nineka kale waa sabir iyo dhidid buu leeyahy yani inaad u sabirto oo wax akhriskan ama waxaan uu qofku qabanayo inuu sameeyo markaynu qiraa'o ka waranno qofku marka uu bilaabayo oo iska adag tahay maalmaha hore intuu ka fahmayaa yar intuu akhrii karayaa yar waa taqaanin oo caruurta marka qiraa'ada la barayo marka hore waxbuu kiciyaa marka hal kelmadu hore u akrii kari waayaa marka dambena kelmaduu higaayadiya kelmad buu akriyaa marka dambena laba saddex laakiin dadka inta badani markay halkaa marayaan bay ka hadhaan laakiin hadda waxaa techniqueska maanta dunida la ysbaro waxaa ka mid a sadarka o dhan inaad mar qura isha ku wada akhrii karto yani sadarka buugu dacal ilaa dacal mar qura inaad akhrii karto waa technique la barto haddaad sadarka mar qura akrii karto dee bejka tobanka sadara toban gooro ay ishu ku dhacdaa ku filan ayaad ku akrii kartaa waxa laga yaba inay hariib kula tahay hariib maaha waxaan idinka warrami doonaa qira'aadkay hadda iyagu sidaa u sheegayaan ti culamada muslimiintu inay ka dheereyn jirtaan ka warrami doonaa iyo say wuxuu akrii jireen muxadisiintu marka aan tilmaamo ayaan wax ka sheegi doonaa laakiin wax waliba waa mumaarasada qofku qiraa'adiisu markay badato suwarka kelimaadkani madaxay degaan ishu markay ku dhacdaba waa inay maskaxdu soo rogi kartaa sawirka kan laakiin haddii aanay qiraa'adaadu badnayn higaayadun bay noqonaysaa inaad waxaan higaayadiso oo markaad akrinayso waayo suuraddan madaxa kuu deganayn haddayse qofka qiraa'adiisu badato suuraddan erayada tani ama macnaha kan uu xambaarsanyay madaxuu degaya hadduu madaxa deganaa ishu markay aragtaba waxay maskaxda u sheegaysaa connectionkaasi inuu jiray dabeetana si fudud buu qofku u fahmi karaa wuxuu u baahan yahay qiraa'adu si ay macno u samayso in la taqiidiyo fawaa'idda mashaakilka ugu badan ee dadku wax la baran waayeen waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa sheekh bashiir maalin kasta inuu kitaab halkan ku akriyo ardada inta dhegaysataa masaajidka fadhidaa dadku laba qaybood bay u qaybsan yihiin qaybi meelaha dambe iskaga tiirsadaan dhegtay ka dhegaystaan qaybina kitaabkay soo qaataan ishay ka eegaan labada midna ardaynimo maaha yani ardayga rasmiga ahi ama waxbarashadu waxay idhaahdaan waxaad hadda akhrida bay idhaahdaan saacad kadib fifty percent baad ilaabaysaa afar iyo labaatan saac ama sideed iyo afartan saacadood kadibna eighty percent baad ilaabaysaa bay idhahdaan wakti yar kadibna way wada guuraysaa idan cilmiga dhagoodka aada soo fadhiisatay ee iminka dhegaysatay haddii hadhow aroorta wax lagaa weydiiyo waxba ka garan maysid laakiin haddaad wax qortay fawaa'idda bay yidhahdaan cilmiga waxa qura ee reebaa bay yidhahdaan waa taqyiid waa in la qoro qofku shayga uu qoro maskaxdiisa raad bay ku yeelataa buug dhan oo aada akhriday waa kuwan turuqu lqira'a ardada marka la baraya waxay baraan halka buug markaad akhrinayso laba mid inuu sameeyo nidaam ilbataaqaat kadhan inuu samaysto oo wixii faa'iidaa uu ku qorto ama buugga jaldigiisa markuu halkan calaamadiyo buugga jaldigiisa inuu ku qoro masale kasta meeshii buugga uu ka helayay waxay taasi fudaydinaysaa marka uu jaldiga furaba inuu garan karo masaa'ilku buuggan uga baahan yao dham waxay yihiin ama waxay fudaydinaysaa aqoontu maskaxdu way ku firirsan tahay laakiin keywediska hadday maskaxdu dib u hesho wixii o dhan way xasuusan karaysaa maalan waxbaad aragtay waad ilowday waad xasuusan kari weyday waan ku ag marmariyey war maalintii caynkaa warninkii hebel miyaad garana hebelkaasi waa kaad xasuusan kari weyda warninkii caynkaa waa kaay hebel maalintii aynu la soconay halkaa aynaga horyimay failkii baa markaa furmay ha baad leedahay hawa jaaco waan gartay waxay dhahdaan maskaxdu keywedis baa jira haddii ay dib loo shido wixii oo dham ay dib usoo noqon karaan ama dib loogu soo celin karo walidaalik waxay dhahaan qiraa'adu qiimo ma yeelato haddaan qoraal la soconin qiraa'adu waxaa qiimaha u sameeya waxa weeyaan qofku inuu wax qorayo sidaa ogeed ba ardada waxaa loo tilmaamaa ardaygu classka inaanu iska fadhiisana inuu wax ka qoro wax ka reebo cilmigu sidiisabana haddaad qalin iyo buug sidatana qof wax baranayaat haddaanad sidanina qof wax baranaya ma tihin macluumaad iska tiro badan aroortana la ilaabaya bay noqonaysaa walidaalik systemkan dambe iminka dadku wax u dhigtaan masaajidka kitaabunbaa ka socda ka socda bashiir wax bedelana la heli maayo sheekh bashiir waxaa laga yaabaa toban sano labaatan sanadood buu akrinayay haddana inaan ardayba ka soo bixin ama qof kaloo wax akrinaya aanu ka soo bixin waayo waa labaatan sanadood cilmi dhagooda mar haddii dadku iska dhegaysanayo baxayay waxaa adkaanaysa cid reebta waxaa la akrinaya bay idhaahdaan waxa roon inuu qofku wuxuu akhriyey xasrin karo ama si koobi karo meelaha ishkaalku uu ku jiro oo qiraa'adaadu waa inaad yeelataa ama murshid ama meel wax laga baadho dee iminka sheekh google baa idinku filan google dot com haddaad wax kasta ku qorto wuu ka jawaabi karaya ishkaal kasta ku haya haddaad ku qorto fi ayi fanin kan waad soo helaysaa jawaabtoo degdega oo fudud laakiin sideedaba waxaa la yidhahdaa cilmigu marka koowaad wuxuu ku jiraa bay dhahaan fii butuuni اlkutub aqoontu kutubta gudahooday ku jirtaa laakiin furayaashu waxay ku jiraan baa la yidhaha biaydi اlmucalimiin aw biaydi اlculamaa cilmigu buwaagtu ku qoran yahay laakiin qofku wuxuu u baahan yahy inuu furo helo furuhu waa fani kastoo aada baranayso musطalaxaadkiisa hore terminolojigiisa qawaaciddiisa asalka inahaasi haddaad si fiican marka hore u fahamto waad kori kartaa markaa haddiise aad inaha hore u fahmi kari weydo waxaa kugu adkaanaysa inaad hore u korto walidalika ayuha alikhwa waxyaabaha dadka qiraa'ada ku adkeeya waxaa ka mid ah iyagoo aan tadaruj samaynin ama aan korin ama meel aan loogu talagelin inuu ka bilaabo waxyaabaha se fudaydiya waxaa ka mida bay idhaahdaan inuu qofku ku celceliyo walidalik ba adiibkii masriga caqaad la odhan jiray baa waxay ka hayaan wuxuu idhaahdaa saddex kitaaboo fiifiican inaad akhrido waxaa ka roon buu yidhaahdaa kitaab fiican inaad saddex jeer akhrido yani hal kitaab inaad saddex kitaaboo fiifiican akhrido waxaa ka roon buu leeyahy hal kitaab inaad saga qura saddex jeer ku celiso yani kulama qiraa'adaadu tikraarkeedu uu bato dadku iminka masaladaasi aada bay ugu yartay kitaabkuu beri dhegaystay ama beri akhriyey wuxuu ku biiraa shalafka lama soo qaadka ah saa daraaddeed waxaa laga yaabaa markaad maktabadda eegto kutubta taalloo dhan inaad wax ka dhegdhegaysatay laakiin midna inaad wax ka garanaynin waayo inuu wax sugmaa waxay ku xidhan tahay bay dhahaan kathratu tikraar inta lagu celceliyo ardaygu kalaaska fadhiya cilmiga soo dhegaystay hadaanu hadhow ku celcelin inta goor ku celceliyay unbuu sugnaanshihiisu ku xidhan yahy markaan eegno culammadii hore siday u dadaali jireen maalan waxyaabaha keenaya inuu qofku aqoonta si fiican u barto waxaa ka mid a inuu biographiga akhriyo siiba nawaabiqdii cilmiga siiba dadkii culammadii muslimiinta ah mala haddaan tusaalayaal idin siiyo alkhaiib albaqdaadiy aa nin caalima oo funuun badan caalim ku ahaa fan اlxadiidna alxaafidu fii casrihi ahaa isagoo baqdaad jooga ayaa waxaa loo sheegay baqdaad inuu soo galay sheekh la yidhahda ismaaciil ibnu axmed idariir ismaaciil ibnu axmed idariir waa kitaabka bukhaari la yidhahda ragga wariyey kishmiheni ayuu raggii ka wariyey ka mid yahay markii loo sheegay ayuu wuxuu soo kaxeeyey ardadiisii ama culamo kale ay wada socdeen bay isu soo raaceen wadaadkani waa safar nisaabuur buu ka yimi makuu ku socdaa safarkani wuxuu joogayaa habeen ama laba habeen ama saddex habeen magaalada waana safar socoto socota waxa ay rabaan sheekha socotada ah in laga reebo kitaabka bukhaari iyo dhammaantii bukhaari maca mukararaadkiisa marka lagu daro toddoba kunoo xadiis buu ka badan yihi toddoba kunoo xadiis baa waxaa la rabaa in laga reebo qof socoto ah oo safar ku jira habeenkii koowaad bay u yimaadeen maqribka ilaa salaadii subax ayay ku akhriyeen yacni salaaddii maqrib markii laga baxay bay akhriska bilaabeen alkhatiib ilbaqdaadi baa akhrinaya sheekhuna kitaabkiisu haystaa wuu u saxaya ardada kalena kutubtooday haysataa way saxanaysaa wixii uu sheekhu markaa tasxiixiyo waa la saxanaya wixii ishkaal uu ku jiro waa la weydiinaya waana la dareerinaya la wadaa salaaddii maqrib buu bilaabay ilaa salaaddii subax baa la fadhiyey waa la kala tegey habeen labaadkii baa laysu yimi salaaddii maqrib baa la bilaabay ilaa salaaddii subaxee dambaa la fadhiyey maalin saddexaaddii goor barqaa baa la yimi barqadii baa la bilaabay ilaa iyo salaaddii maqrib baa la waday salaaddii maqrib kadib baa la bilaabay ilaa iyo salaaddii subax baa la waday waxaana la dhameeyey kitaabkii bukhaariga ahaa waa saddex jalsadood ayaa waxaa lagu akhriyey mawsuucada imaam albukhaari warinaya toddobada kuna xadiid ka badan waxaa lagu akhriyay saddex jalsadood waxay tilmaamaysaa yani surcat alqira'a way sheegaysaa qira'adoodu say u deg deg badnayd waxay kaloo sheegaysaa siday u danaynayeen cilmigu qiimaha ugu fadhiyay nin socotaa in kitaabka bukhaari laga reebo lagu talagalay isla imaam khaiib albaqdaadi ayaa maka tegey wuxuu la kulmay gabadh lo odhan jiray karima bintu axmed almarwasiya oo iyana ka mid ah sheekhii hore ardadii ay ka wada qaateen alkushmihaniy alkushmihani kushmihani waa raawiyat lbukhaari ninkii wax ka wariyey alfiribri firibri baa ah raawiyada bukhaari wax ka wariya kushmihani ruwaadiisu ka mid yahay kushmihanigaasa dariirka iyo kariimiba ka wada warinaya kariime markuu u tegeyna kariimi waa islaan gabowday oo boqol iyo dheeraad sano jirtay oo aan guursanin caalimad ahayd kariima shan jalsadood buu bukhaari ku dul akhriyey khatiib ilbaqdaadi shan jalso shan fadhi ayuu wuxuu kaga qaatay inuu ku dul akhriyo kitaabka bukhaari oo dhan alimaam ibn alxajar alcasqalaani ayaa waxaa la weydiiyey sidaa uu sameeyey khatiib ilbaqdaadi oo kale adigu marna qiraa'o ma samaysay wuxuu yidhi maya laakiin aniga qiraa'adaydii bukhaari aan sheekha ka qaatay anigu toban majlis baan kaga qaatou leeyahay toban fadhi oo qura laakiin haddii la isku wada dari lahaa buu yihi tobanka fadhi ay xidhiidh noqon lahayen sidaa uu khatiib ilbaqdaadiba tiisu xidhiidhka u ahayd tiradu way ka yaraan lahayd buu leeyahay intuu ku qaatay in ka yar ayay noqon lahayd markaasuu hadalka sii wado wuxuu hi walaakiin ayna thuraya min athara laxuhu xidigaa la yidhahdaa xaggay ka joogaan ciidda waayo khatiib ilbaqdaadi buu yidhi raayad akhriskiisu fii gaayati sixa waljawda buu ahaa buu yihi waa qiraa'o aada u saxiixa oo qurux badan bay ahayd buu leeyahy oo loo faa'iideynayana ardayda dhinacyadiisa joogta oo uu maqashiinayay majliska dadka joogoo dhami si ay waxu saxdaan ibnu xajar saxiixu muslimka oo isna inta aan leeg axaadiis ku dhadhowa shan majlis ayuu laba maalmood iyo badh ku qaatay safar buu galay alxaafid ibnu xajar alcasqalaani wuxuu gaadhay dimishqa magaalada dimashik maktabad buu tegey waanu soo noqonayay dabeetana wuxuu is yihi maktabadda tan intaa wada qori kari maysida akhriyo ka faa'iidee laba bilood iyo bil thuluthkeed one third yacni waa tiro ka yar siddeetan maalmood ayuu wuxuu ku akhriyey boqol volume boqol mujalad ayuu wuxuu ku akhriyay laba bilood iyo maxay waxaa laga yaabaa inaad imkaas tidhaahdaan xaafid ibnu xajar marka laga waramo iyo wuxuu dhigay iyo wuxuu kitaab ka tegay inaad tiraa qofkani mucjisu ahaa mucjiso kale ma ahayn qof bini aadam oo caadiyu ahaa laakiin waktuu geliyey wuxuu ogolaa inuu wax akhriyo wax akhriskii baa nimanka kan culamo ka dhigay alxaafid almizi oo xufaaddii culimadii waaweyneed ka mid ah waa ibnu kahiir iyo sheekhoodii xaafid almizi waxaa la yidhaahdaa mucjam alkabiir liabraani mucjam alkabiir liabraani waa kitaab xadiid oo shan iyo labaatan majaladood isaga lixdan majlis buu ku akhriyay baa la yidhahaa shan iyo labaatan majaladood kitaab ka samaysan ayuu lixdan fadhi oo lasoo fadhiistay buu ku dhameeyey waxay tilmaamaan alxaafid alciraaqi imaam alciraaqi musnadka imaamu axmed iminka isagoo shan iyo konton majaladood meelahaasi iyo konton majalo ka badan ma filayaabaa la daabacay musnadka imaamu axmed soddon fadhi buu ku dhameeyey oo ku akhriyey waxaad meeshan ka arkaysaa qiraa'adoodu kow surcada ay lahayd sida qiraa'adooda u dheereynaysay ay sariica u ahayd waxaad kaloo ka arkaysaa siday hamiga u hayeen inay wax bartaan ay ugu dadaalayaan inay wax akhriyaan waxaad kaloo ka arkaysaa kutubta iyo waxa kani siday u yaraayeen ee qof socota in kitaab dhan laga reebo loogu dadaalayay mararka qaarkood inay kitaab xifdiyaan ama xejiyaan ibnu cataya waxaa laga sheegaa bukhaari inuu toddoba boqol oo jeer akhriyay waxaa laga yaaba haddaynu isweydiina miyuu nagu jiraa mid bukhaari marna dhameeyey halkaa maktabaddu iska saaran yihi ibnu caطiyana wuxuu tilmaamaya ibnu caiya inuu toba boqol sabca miata mara inuu akhriyey bal ee culamada barh bay soo naqliyaan maala almushawiq lilqira'a kitaabka anaka qoray oo waxaan kasoo noqlay nuquushan qaar aan kasoo qaadanayno wuxuu ka warramaya qaar bukhaari boqol iyo konton jeer akhriyey qaar laba boqol iyo siddeetan jeer simaacan waa qira'an sameeyey qaar konton jeer akhriyey kitaabo afartan jeer la akhriyey imaamu salafi ayaa wuxuu leeyahy waxaan maqlay ibnu طaahir oo leh katabtu صaxiixayna wa sunan abi daawuuda sabca maraati biاlujra wa sunan ibnu maaja cashra maraati biray saxiixeynka bukhaari iyo muslim iyo sunanka abu daawuud toddoba jeer baan qoray buu leeyahy waa lacag ku qaatay yani dee maطbacada ma jirin wax daabaca kitaabka markuu sheekhu qoro ee loo baahdo kitaab toban majaladood labaatan majaladooduu sheekh qoraya qof kasta oo raba kitaabkan inuu helaa ama nusaakhda niman ka shaqaysta qalinkooda wax qoraad ugeynaysa ama adaa qoranaya wuxuu sheekha kani leeyahay saxiixeynka toddoba jeer baan qoray sunan abi daawuud toddoba jeer baan qoray ibnu maajana toban jeer baan qoray waa intuu rayi joogo qura qofka kitaab toddoba goor naqliyey intuu ka fahmaad umalaynaysa toddoba jeer dhammaantii min alifihi ilaa yaa'ihi gacantiisa ku qoray culamadu waxay tilmaamaan qoraalkooda iyo akhriskooda marka la tilmaamayo ibn aljawsi waxay dhahaan wakhtigiisa waxba muu dayici jirin fi lyowm afar buug buu maalintii qori jiray bay yidhaahdaan sanadkiina gacantiisa wuxuu ku qoro ilaa konton volume ilaa lixdan volume buu sanad kasta qori jiray nin ka mida dhashiisii ayaa wuxuu yihi waxaan maqlay isagoo mimbarka saaran cimrigiisa wakhtiyadii ugu dambeysay oo leh labadayda faroode kuwaasiya waxaan ku qoray alfay mujalad isagoo leh labadaydaa farood waxaan ku qoray laba kun oo kitaab buu leeyahy laba kun oo volume ayaan labadayda farood ku qoray buu tilmaamaya moxamed ibnu mukaram ilmacruuf bibn lmanduur ninkan kitaabka luqada le ibnu manduur la yidhaahdo waxa ay tilmaamaan mukhtasaraadku ka tegey kitaabadu soo koobay waxaa ka mid ah taarikh ibn casaakir taarikh ibn casaakir waa siddeetan volium siddeetan volium buu intuu akhriyo ikhtisaariyey waxaa ka mid ah taarikhu baqdad waxaan u malaynaya isna conton volium meelahaasi inuu gaadhayo waxaa ka mid ah mufradaat ibn albayطa waxaa ka mid ah alxayawaan kitaabkan la idhaha jaaxid qora tiro badan kitaabo badan badan badan waxaa idinku filan dadkani say qoraalkan iyo wax akhriskan iyo cilmiga kan daacad uga ahaayeen abu sacd isamcaani ayaa kitaabkiisa la idhaha altaxbiir fi lmucjam اlkabiir wuxuu ka waramayaa sheekh lo odhan jiray alxusein ibnu axmed اlbayhaqi alxusein ibnu axmed اlbayhaqi ma aha bayhaqigan imaamka ah isaga waxaa la idhaha axmed ibn اlxusein arday bay soo haayeen alxusein ibnu axmed albayhaqi ayaa wuxuu yahay ardaygii imaam albayhaqi imaam axmed ibn alxusein albayhaqi ayuu ardaygiisi ahaan jiray waxaa la yidhahdaa sheekha kan xanuun baa ku dhacay dabeetana tobanka faroodba waa la jaray intanba waa la jaray gumudkaa uu soo hadhay wuxuu leeyahy waxaan u imi gumudkaasi gumudadaa hoose isagoo qalin ku haysta oo maalin kasta hamsa daaqaat min alkaakid qora buu leeyahy kaakidku waa waraaq ballaadhana wax lagu qori jiray shan ka mida buu maalin kasta wax qori jiray buu yidhi waa nin gacmuu go-an yihiin dhulkii wax lagu qori jiro o dhan oo intuu qalinka halkan ku qabto adinkuu saari jiray baa la yidhi dabeetana saas buu u qori jiray yacni halka ay ka taagnaayeen wax qorta iyo wax akhriska iyo dhegeysiga bale waxa kugu filan ibnulqayim baa wuxuu ka warinayaa cabdiraxmaan ibnu taymiya cabdiraxmaan waa axmed ibnu taymiya sheekhan ibnu taymiya la idhaha walaalkii weeyaan imaam ibnulqayim ba wuxuu leeyahay sheekh ibnu taymiya walaalkii oo cabdiraxmaana baa wuxuu noo sheegay uu ka warinayaa abiha cabdilxaliima oo uu ka warinayaa odayga abulbarakaad ah abulbarakaad waa awowgii ibnu taymiya awowgii waa ninka kitaabkan muntaqaha leh naylulawtaarkan uu sharxayo sharxa naylulawtaarka ee imaam shawkani uu leeyahy waa kitaabka matnigii la sharxayo odaygii lahaa sheekhii lahaa wuxuu leeyahy markuu toiletka galo xamaamka markuu galo intuu ii yeedhaa buu kitaab ii dhiibi jiro wuxuu odhan jiray intaan xamaamka ku jiro akri kitaabkaas iyo kor u akri aan ku maqle yacni waktiga uu ku dadaalayo inuu wax akriya waa waktigee yani waktigii kaleo dhami markuu ka buuxsamay waxa uu tijaabinayaa inta uu xamaamka ku jira ama weysaysanaya ama uu xamaamkaa gudihiisa intuu ku jiro inaanay intaasina ka lumin ou laba shaqo wada qabsado oo ah inuu kitaabkaana dhegaysto shaqadii uu xamaamka uga baahnaana uu qabto idan haddaad maqasho culammadii hore mawsuucay ahaayeen kan bay ahaayeen dee waraggaa waktigooda kaga dadaalay intuu xamaamka ku jiraa inaanay ka lumin isagoo xamaamka ku jira inuu dhegaysan karo kitaab cilmiya intuu inankiisa u dhiibo inuu akhriyo ee u dhegaysto waxaa laga yaabaa yani markay kharaa'ibtooda ka warramayaan waxay tilmaamaan maala alcalaamat الnaxwi axmed ibnu yaxya almacruuf bilimam thaclabi la odhan jiray naaxiga ahaa ibn اlkhalekan alkhalakan min kitaabih alwafiyaat marka uu tilmaamayo sababtii uu dhintay wuxuu yihi salaad maalin jimce ayuu bacd alcasr masaajidka ka soo baxay oo aanuu yaro dhagacuslaabuulayo hore waxumuu maqli jirin dabeetana wuxuu diidanaa wakhtigu inuu ka khasaaro kitaab buu akhrinayay buu yihi isagoo kitaab akhrinaya ayaa faras riixay buu leeyo gad ku riday dabeetana halkan madaxuu wax ka noqday maalin labaadiina wuu u dhintay buu leeyahy markaa wuxuu ku qorayaa culammadii qiraa'adu dishay inuu ka mid yahay waxay soo naqliyaan qolo intay maktabad galay jaaxid baabay ku sheegaan habeenkii markuu kutubta wuxuu lacag haysto wax ku iibsaday wax walba gurto kuwa waraaqinta kutubta qora ayuu habeenkii ka kiraysan jiray habeenkii markay seexanayaan aanay wax qoraynin inuu isagu meesha dhex joogo wuxuu u dhex joogayaa intaa habeenkee uu ka maqanya inuu kutubtan sii akhriyo jaaxid waxay idhahdaan markii dambe maktabadiisaa ku duntay oo dishay kutubtiisu u dhintay bay idhahdaanba markaad aragto waxay ka warramayaan ama ibn alacraabi ayaa waxa la yidhi nimay saaxiib ahaayeen axmed ibn maxamed ibn shujaac ayaa usoo diray wiil oo yidhi waan kuu baahanayay kaalay markaasu wuxuu ku yihi qolo reer miyiya baan acraabaan la yaro sheekaysanayaaye markaan dhammeeyo ayaan kuu iman doonaa dabeetana inankii uusoo diraa ku noqdo wuxuu yihi wadaadkii cidina lama fadhinin anigu markaan u galay laakiin wuxuu yidhi qolo acraabaa ila joogto oo markaan dhammeeyo arrinkoodaan kuu imanaya markii uu tegey bu wuxuu yihi war cidda kuu timi inankii wuxuu igu yidhi cidiba lama joogina maxay ahayd dabeetana gabaygan buu tiriyey uu leeyay lanaa junasaau maa namalu xadiiثahum alibaaء ma'muunuuna giiba wamashhada yufiidunana min cilmihim cilma maa madaa wacaqla wata'diiba wara'ya musadada bilaa fitnati tukhsha walaa suua cishratin walaa suui cishratin walaa yutaqى minhm lisaana walaa yada fain qulta amwaatu falaa anta kaadibun wain qulta axyaaءu falasta mufanada gabay buu tiriyey uu leeyahay qolaa jirta buu yidhi mar kasta noo waranta oo warkooda aanan ka daalin oo cilmiga noo sheega iyo cilmigii iyaga dadka ka horeeyeyba caqliyo adab iyo ra'yi fiicanna noo kordhiya oo aan dhibna nugu haynin oo wax fitnaana aanan uga baqaynin carab wax dura iyo gacan wax dhibto toona aan lahayn kuwaasaan la fadhinay haddaad idinku tidhaahdaan meyd bay ahaayeenna run baa sheegteen buu yidhi oo been maydan sheegin haddaad tidhahdaan waa noolyiinna war laydinku diidaya ma yacni kutub baan haystay buu leeya waxbaan akhrinayay ibnulmubaarak baa waxay idhaahdeen cabdillahi ibnulmubaarak imaamkii la odhan jirayba waxaa la yidhaha had iyo goor cidlaad joogtaa ee maxaa cidlada ku dhimaad dadka u timaadadoo sheekaysid aad buu uga xanaaqay baa la yidhaha markaasu wuxuu yihi maanaa keli jooga ma ninkayga nebigii iyo saxaabadii la jooga baa ileedin keli buu joogaa yani nebi maxamed warkiisii baan akhrinayaa buu leeyahy nebi maxamed baan dhegaysanaya calayhi salaatu wasalaam oo hadalkiisii aan akrinaya iyo saxaabadiisii baan dhegaysanaya markaasaa ileedin buu leeyahy cidlaad joogtaa imaad noo timaadad aan kuu sheekayna ikhwatii fi lcaqiida qiraa'adooda iyo akhriskoodu aljaaxid baa wuxuu leeyahy waxaan maqlay alxasan allulu ninkii la odhan jiray oo waa abi xaniife saaxiibkii oole buu yidhi afartan sannadood maan seexanin maalin iyo habeentoona ilaa iyo kitaabku isagoo laabtayda saaran mooyaane waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan dadka hore waktigooda ay iska haysteen oo wax mashquuliyo badan baan jirin aan culimadii mucaasiriinta ahayd ba wax ka tilmaamno alimaam jamaaludiin alqasimi jamaaludiin alqasimi waa tafsiirkan maxaasinu ta'wiilka la yidhaahdo sheekha qoray tafsiir ballaadhan oo mujaladaad badanah sheekh reer dimashiqa buu ahaa kitaabkiisa la yidhaha alfadl اlmubiin wuxuu qoraya waqad itafaqa lii bixamdihi tacaala ilaahay mahadiya waxaa ii sugnaatay oo ii dhacday buu yihi صaxiixu muslimka bitamaami riwaayati bitamaamihi riwaayatan afartan maalmood baan ku akhriyay buu yihi kitaabka صaxiixu muslimkaa dhammaantii sunan bnu maajana dhammaantiisna waxaan ku akhriyay buu leeya koob iyo labaatan casho muwaطau imaamu malikna sagaal iyo toban cashaan ku akhriyay buu leeyay kitaabka ibnu xajar rijaalkae tahdiibu tahdiibkana anigoo weliba isaga tasxiixinaya meelihii qalamku uu gafay xaashiyana u sameynaya yani taqriiraad kalena kusii qorayana isna toban maalmood baan ku akhriyay buu leeyay ee fadac canka ayuha laa'imu kasala waar kuwiinan caajisiinta oo canaanbadnida iska daayo waxris calaa casiizi waqtika bidarsi alcilmi wa ixsaan ilcamali buu leeyay waar waktigiina waxaa ku ilaalisaan waktigiina casiiska ah inaad waxbarataan iyo camal fiican inaad samayso waktiga ku bixiya buu leeyay yani waxa uu tilmaamayaa saxiixu muslim iyo ibnu maaja iyo muwaطa imaamu malik iyo tahdiibu tahdiib marka la isku daro afartaas kitaabe waaweyn oo mid waliba mujaladaad ka kooban yahay marka la isku wada daro wuxuu ku akhriyay afartan maalmood oo meela iyo koob iyo labaatan iyo sagaal iyo toban waa afartan kale siddeetan maalmood iyo toban cashoo tahdiiba sagaashan maalmood waa saddex bilood buu ku dhameeyey intaasoo kitaab iyo intaasoo mujaladoodoo uu tilmaamaya bale haddaan mucaasiriintan soo dambeysayba sii tago sheekh cali tantawi raxmat ullaahi caleyh wadaadkii asaligiisu waa misr min tanta laakiin reer suuriyu ahaa markii dambe markii dambena sacuudigu deganaa mudakaraadkiisa wuxuu qorayaa waliba laba gooroo kala dambaysa aan tilmaamo fa ana alyowm wa ana bilams kuntu fi sigari amdi wuxuu leeyahay anigu maanta iyo shalay iyo markaan yaraaba waxaan ahaa buu leeyahay maalintii inta badan nin guriga jooga oo akhriya maalmaha qaarkood ilaa saddex boqol oo bej baan akhriyi jiray buu leeyahy haddii aan is idhaahdo beenta iska ilaali buu yidhi anoo hubo mucadalkaasi inuu ka yaryay intii aan akhriyi jiray isku celcelin maalin kasta boqol bej baan akhrinayay buu leeyahy wakhtigu markaa qoraya waxa weeyaan laga bilaabo buu yihi kun saddex boqol iyo afartankii ilaa kun afar boqol iyo labadii laba iyo lixdan sannadood buu wuxuu leeyahay maalin kasta waxaan qo akhrinayay boqol bej kadib uu sii noolaa doctor maxamed muusa ashariif isaguna wuxuu soo naqla ka soo naqlinayaa kiisa dambe ah toddobaatan sannadood inuu sidaa u akhrinayay toddobaatan sano oo sanadkiiba saddex boqol iyo afar iyo konton hijiriya uu yahay oo maalintii boqol bage oo akrinaya ku dhufo waa laba milyan iyo badh bage yani waa nin cali muhamed sal hadda noola oo le waxaan akhriyey in ka badan inuu akhriyay laba milyan iyo badh two and half million bage uu akhriyey waxaa laga yaba inaad tirahdo de haddaa gurigunbu iska fadhiyo wuxunbu akhriyi jiray shaqadiisa kalena u fiirso saddex majlis saddex majlis saddex guddi buu ayuu ra-iisulmajlis u ahaa kuliyadda jaamacaddana waxbuu ka dhigayay muxaadaraad buu ku lahaa secondary schoolka qeybta ragga iyo qeybka dumarkabana waxbuu ka dhigi jiray yani culamada tawaaducooda u firsay inaga waxa laga yaba ninka professor noqday jaamacadda taga meel ka hooseysa inaanu aqbalin wax ka sheeg sheego waa professor ile ninkani jaamacadda macalin buu ka yihi haddana secondary school hablaa iyo secondary school inama ah labadaba waxbuu ka dhigaa khudbadda jimcana wuu akhriyaa muxaadaraadkana wuu jeediyaa idaacaddana duruus joogtaa buu ku leeyahay jaraa-idka soo baxana waa kaatib maalin kasta maqaal qora intaasoo shaqo isagoo haya oo maalin kasta kaatib journalist oo maqaal qoraya ah idaacadda maalin kasta barnaamij kuloo soo daynaya ah oo barnaamij idaaciya leh muxaadaraadka masaajidda iyo dhulka laga akrinaya akrinaya jimcaha khudbad leh laba iskuul iyo jaamacad saddexdaaba wax ka dhiga saddex urur guddoomiye ka ah ma saddex gole guddoomiye u ah ayuu haddana mucadalkiisa qira'a intan u ahaa laba milyan iyo badh uu akrinayay ta macnaheedu waxa weeyaan culammadii hore haddaad maqasho waxbay barteen ama xifdigooda fiicna ama caynkana dad wax akriya waxna qora bay ahaayeen dad waktigooda qiimeeyey bay ahaayeen alfribri raawiga imaam albukhaari kitaabkiisa ka wariya wuxuu leeya imaam albukhaari baan gurigiisa ugu tegey anigoo la jooga buu yihi buu habeen qura sideed iyo toban jeer buu kaco faynuuska shitoo wax qoray buu yidhi yani bukhaari kitaabka bukhaari un la yidhaahdo dabeetana dadku ay u qaataan qof iska mucjiso ah oo cerka laga soo tuuray oo isagoo aan dadka u ekeyn bukhaari qof bini aadam oo caadiyu ahaa laakiin maca xifdihi isagoo aaya fi lxifdi ahaa ayuu haddana wuxuu ku bixinayey intuu seexdo ayaa wax ku soo dhacaan ama waxbuu xasuustaa wuu soo kacaa wuu qoraa waxbuu baxdiyaa waxbuu qoraa habeen quro aan la jooga buu leeyahy ayuu sideed iyo toban jeer nalka dib u shitay culamadii muslimiinta hore iyo dadkii muslimiinta hore markaa fii casrihim cusuurtan aynu ka waramayno yurub waa cusuuri dulaamkeedii waa markii ay medivial periodka ku jirtay maktabadooda ugu weyn boqol iyo toddobaatan kitaab baa yaalay adeeradii ugu caansanayd wax in wax la akriyo daayo wax la akhriyaaba ma olin xoogaagaa yaree buwagta oo injiil ka warramayaa yaalay xataa falsafadan greega imika ku faanaan may soo gaadhin waayo falsafada greego can ariiq alandalus bay marka dambe uga timi kadib bay dib ugu noqdeen asalkeedii iyadoo caynkaasiya ayaa caalamulislaam ee maktabaadka caadiga ee yaalla waxay ahayn bilmalaayiin waxaasoo milyanana madbacad quro daabacday ma jirta gacan bini aadan baa qortay yani marka la eego qurطaba marka la eego maxaa la idhaha qaahira marka la eego dimashq marka la eego baghdad bale marka la eego casrigii dambe waxay noqotayba waxay madaxdu isugu faanto oo xataa qira'aadkan haraa'ibta ragga laga soo naqliyo madaxda ka mid a alma'muun oo kalea ka mid a andalus kuwii haystay mawintii qaar ka mida ka mid a yani xataa madaxtooyada caynkan wax looga akriyi jiray caalam alislaami markuu sida tan wax u akrinayay wuxuu ahaa dad hogaamiye fii kulli اlfunuun waxay ahaayeen mawsuucaat culamada joogtaana dad wax kasta ka jawaabi kara waxay ahaayeen dad waxay qorayaan khatiib ilbaqdaadi markaynu nidhaahno kitaabbuu intan ku ku akriyey de haddana wuxuu qoray ma min fanin fii cilmi اlxadiid ilaa kutubu ka leeyahy ilaa la yidhahdo ciyaal bay dadku u yihin bale taarikhu baqdad magaalada baqdaad taarikhdeeda qura ayaan filaya inuu konton majallo ka qoray inuu ka waramo baqdaad iyo wixii caalim soo mariya wixii kitaab lagu qoray taariikhu baqdaad inuu ka waramo ayuu konton majalladood konton volume ka qoray caalam alislaami waktigu horu marsanaa waxay ahayd waktigii qiraa'ada iyo akhrisku jirtay hadda waxaa jira waxa weeyaan labaduba waa lumeen wax qorkuna wuu lumay haba dambeeye wax akhriskiiyo waxbarashadii baa lumtay waxaa laga yaabaa ragga halka jooga masaajidka in labaatan labaatan sano la fadhiya labaatan sano waa in khabiir lagu noqdaabay ahayd maca dalik aqoonta waxoogaa la dhegedhegeeyey laakiin waxaa aada u liita oo aan marnaba dadka muslimiinta ee dambe ka faa'iideynin waxa weeyaan waa waktigii dariskan waxaan uga dan lahaa un inaan tilmaamo fursad baa haysataan maanta haddii cilmiga loo lugeyn jiray ama loo daali jiray ama hadalhafaad baa wuxuu tilmaamayey laba jeer mise saddex jeer buu leeyahay ibnu xibbaan caalim alxadiid ayaan kaadideeda u cabay buu leeyahay markuu haraadee wax kale oo cabo waayey ayuu leeyahay baan kaadideyda cabay aimo kale waxay tilmaamayaan kulaylkiisay u socdeen in ay kaadi dhiig kaajeen waxaana waxay ahayd cilmi raadin la raadinayay raggan cilmigaa qoray ama akrinayay lug bay ku ururiyeen imaam albukhaari bukhaaru ka yimi bukhaari waa samraqanda agteeda samraqanda waa duwalkan yaryar imka raashinka ka go-ay halkaasuu lug ka soo bilaabay lugtu halkaa ku yimi ayuu caalamulislaam oo dhan ku maray wixii cilmi lagu hayay baqdaad intaasoo jeer soo galay dimashq intaasoo jeer galay qaahira intaasoo jeer galay madiya mak ina makiya madiina intaasoo jeer galay waxaasoo dhan waa la lugeynayay cilmina la raadcaynayay lug baa lagu wada maray iyadoo cilmi la raadcaynayo o aan mar quro ahayn iyo laba iyo saddexe intaasoo jeer loo kala lagu qaadoo la maray nin hal xadiid ayaa intaa loo lugeyn jiray maanta se cilmigu intuu batay oo ayi fanin aada doonto kitaabkiisu iska jabayo la gadan karo culamada hore hantidu waa ku yarayd oo waktiga kan ay iyagu wax qorayeen ama baadhayeen hantidu way ilaa xad qaarkood maala sulayman ibn cabdilxamid alxamawi alxambali waa alxaafid ibn xajar alcasqalaani sheekhiisii ayaa waxaa islaamihii ka dacwoodeeno waxaa la yidhi lacagtii ina soo gashay oo dhan dee kutubun baad siisanaysaa kutub baad iibsataaba ayaa lagu dacayday ama lagu maagay gabay buu tirinaya uu leeyahay waqaa'ilatin anfaqta fi lkutubi maa xawat yamiinuka min maalin faqultu daciinii lacalii araa fiiha kitaaban yadulunii liakhdi kitaabii aamina biyamiinii abay buu tirinaya uu leeyay waxay yidhaahdeen wixii ku soo galaba midigtaada wixii aad ku heshaba kitaab baad siisatay anna waxaan ku idhi buu yihi daaya waxaa la arkaa waxoogaa kitaab aan ka bixiyey inuu noqdo aakhiro ka sababa in kitaabkayga midigta layga siiye axadul aimana waxaa wuxuu ka warramay iyadoo xaaskiisu ag joogto wuxuu ka warramay nin kale oo ay saaxiib yihiin oo dhowr dumara qabay oo iyo inaanay yani duruufaadkiisu ka warramay islaantiisu halkan fadhidaa kasoo boodo waxay ku tidhi saddex inaad ila guursato waxa igaga dhib badan bay tihi kutubtaa ku ag taalla yani kitaabadaadaa ka badan bay leedahay dumarka daraa'irtee la isla qabo dhibaatada iga soo gaari lahayd kitaabadaada dhibaatada iga soo gaadhisa yani mudmin bay ku ahaayeen inay wax akhriyaan ama wax qoraan laakiin taasi waxay fudaydisay inuu cilmigu noqdo wax dhaxalo ay ka tagaan waxaa kitaab maanta aada aragtay caalamulislaami la taabacay iyo in laba laabkeed ka badan aan la taabicin gacanun baa lagu qoray waxaa raggii gacan ku qoray waxaana waa la akriyi jiray bale waa la qaybsanaa korkaa laga hayay haddana dhibtu waxay ka taagantahay iyadoo kitaabku meel walba uu yaalo la fudaydiyey wasaaishii wax lagu baranayay oo laga yaabo maanta ayi kitaab aada u baahato inaad nadka ka heli karto ama isagoo bilaasha ama isagoo wax yar lagu iibinayo oo inaad akhrido ama member yar aad ka noqonayso ixda almaktabaat aada helayso wixii aada uga baahato kitaab aada heli karayso o dhan maanta waxaa laga yaabaa kitaab kastoo aada u baahato hadday kuwani hantidoodo dhan siisanayeen ama u lugeynayeen ama dhibtaasi ay usoo gaadhaysay adigu seconds baa lagu helaya waxaa kaloo la mid ah aqoonta inta la fudaydiya maanta dhammaanteed iyadoo duuban ama online ama kana baa la wada helaya laakiin hamu naas baa daciifay oo waktigu maanta badhna wuxuu ku lumaa t v baa lagu bixiya badhna maqaaxiyo hebel soo booqiya halkan mar buu ku baxaa badhna wax bilaa macnaa buu ku baxaa cimriga dhammaantii wuxuu ku dhammaaday markaa meel cidlaha cimrigii oo ah raasamaalka qura aad haysatay wuxuu ku dhammaaday meel aan waxba ka jirin haddaynu rabno waxaynu rabno inaynu noqonno waxaad noqon kartaa maanta fursadda la haysta adoo gurigaaga jooga adoon gurigaaga meel la uga bixin ayaad caalim diineed iyo mid synis iyo midkaa doontaba noqon kartaa wax walbana min alifihi ilaa yaa'ihi biayi mustawa aada joogto meel aad ka bilowdana aad ka helayso from zero fanni ah ayaad bilaabi kartaa funuunta qaar ba anagoo zero ka ah iska dhegeysana harvard university lectureska ka baxo free ugu jira haddaad dhegeysato si caadiya baad u u baran karaysaa siiba dadkiina north america jooga waxaan is leeyahay aakhiro wax badan ilaahay uu idin weydiin doonaa waayo wax fursad badan oo aan dadku haysanin internet banwirth ka ballaadhan kuwa caalam kale lagu isticmaalo fursado aada u tiro badan oo waxbarasho ee agtiina taalla laakiin waxaa yar dadka inta ka faa'iideeya inta yaryari ka faa'iideyn mayso haddaanay intiina waaweyni tusaale aydan u noqonin haddaad adigu tusaale ugu noqoto xamaalasho iyo taxi driver ama gurigoo la fadhiyo unoo caydh la qaato haddaad adigu tusaale ku noqoto ka yarna wuxuu le intii odayguba qaban jiray amba waa qaban karaa maxaa ilu goynaya laakiin haddaad adigu tusaale u noqoto walidalik ba culamada muslimiinta hore qaar baa waxay qoraan kutub ay ka waramayaan kuwii waxbarashada bilaabay bacda alarbaciin kitaab bay ka qoreen yani rag waaweyni wax ku bilaabay culimo aada u badanoo maanta macruuf oo la yaqaano ayaa rag waaweyni ku bilaabay ibn alxazam waxay dhahdaan isagoo dhowr iyo labaatan jir oo siyaasadda ku jiro oo nin weyn oo siyaasi ah ayaa waaxid min alqariib uu dhintay masaajidkaa la keenay masaajidku soo galay dabeetna uu iska fadhiistay meesha fadhiya wuxuu yihi masaajidda lama fadhiistee kactu ka hortoo sunayso wuu iska sunaystay labadii ragcadood buu tukaday xabaashii baa lasoo aasay uu soo noqday goor casar dabadiyuu haddana soo galay laba ragcadood buu tukaday mid kaleo meesha fadhiyaa yidhi war casarka dabadiisa waxba lama tukada ka fadhiiso masaajidka ibnu xazam markii horena wuu fadhiisto waxaa la yidhi war lama fadhiistee tuko markii dambena wuu tukaday waxay dhahdeen war waktiga waxba lama tukada iska fadhiiso dabeetana markaasu wuxuu yihi waryaa fiqiga magaalada yaqaana waxaa la yidhaha fulan ibnu xazam halkaasuu ka bilaabay inuu wax barto isagoo dhowr iyo labaatan jir lix iyo labaatan jir meelaha siba haba la ydhahdo nin siyaasiya oo wasiir soo noqday oo yani dowladda ku jiray ayuu wuxuu dib u bilaabay inuu ardaynimo bilaabo culamo badan oo muslimiin ah xataa axad alculamaa la tilmaamo azhar shariif inuu haysan jiray sheekh alazhar alimaam ilakbar noqday konton iyo afar jir buu ku bilaabay bay yidhahdaan waxbarashada markii dambena ilaahay baa cimrigii u dheereeyo sagaashan iyo waxoogaa buu gaadhay ilaa iyo uu ka gaadhay inuu noqdo sheikh ilazhar culamada muslimiintu cid ay ka dambeyso ee sheekh ilazharka la qoran jiray waktigii idan wakti aada cidlo ku bixinayso ayaad wax ka faa'iideyn kartaa walidalik baa culamadii hore waxaa la hayaa rag badan oo markay dhimanayeen abi xaatim araazi inankiisa ibnu abi xaatim wuxuu leeya isagoo sii dhimanaya ayaan weydiiyey hebel cabdilghafaar ma saxaabi buu ahaa markaasuu madaxa i raxay buu yihi markaasaan ku celiyey buu yidhi waa u dhimanaya odayga markaasu u yihi buu yihi taabicu ahaa taabici yacni qof dhimanayaa uu masale la weydiinayaa si ay cilmiga ugu dhigayeene dadka ugu furaayeen bayruni isagoo naftu kasii baxaysaan inuu soo galay markaasu wuxuu yihi warka halka hale masaladii miiraadka ahayd dhaxalka ahayd ee caynkaa ku saabsaneed ii sheeg waxaa la yidhi dhaxalka iska daayo imika way ku haysataa ee iska shahaado wuxuu yihi war anoo garanaya inaan dhintaaba dhaanta anoo jaahila inaan dhinte ii sheeg waa loo sheegay markuu ka baxe uu dhexda sii socdo ayaan baroortii dumarka dib u maqlay buu leeyay sheekhi dib baa ugu soo noqday isagoo dhintay yani waktigaas say ugu dadaaleen xataa iyagoo saaran sariirta geeriday waxbaranayeen innaguna qofka oo caafimaad qaba oo miyir qaba oo waxba qabin ayaan isku dayin inuu barto waxyaabaa kasii yaab kale waxaa ka mid ah maalan waxaad arkaysaa qof aan isaga qur-aanka akriya aqoonin salaadiisuna inay usaxantahay ay ku adag tahay oo ilmo yar wado qur-aanka geynaya ilmaha yar inuu qur-aan dhigtaaba waajib kumaha aday waajib kuga haytay intuu ilmaha qur-aanka geeyaabuu isagu maqaaxida u fadhinaya inta loo dhigayana sheekeynaya sheekeynaya marka loo dhameeyo ayuu imanaya markaasuu ilmaha kaxaynaya labada isagay ahayd waajiba inuu fadhiisto oo dhigto yani waxaad samayn karaysoo tiro badan leh ayaa maanta dayacmay dulaabulcilmiguna sida aan sheegay dambe hadday wax dhegaystaanbana waa cilmi dhagoodkay dhegaystaan iyona cid wax qorata ama wax naqlida ama wax reebta waa yartay qofku hadduu wax qorayo wax naqlinayo sheekha wax akrinaya waxaa laga yaabaa dariskaa markuu soo diyaarinayay toban labaatan kitaab inuu soo baadhay labaatankaa kitaab wixii uu kasoo doortay uu is yihi faa-iiday u yihiin inuu kuu soo naqliyo uu kuu soo sheegay inaad labaatankii adigu akrida hadhow aad tidhahdo masaladana dee waan fahmay markii markaan baadhayo hadhow baan kutubta ku noqon doonaa waxaa laga yaabaa inay kaa qaadato afar saacadood saddex saacadood inaad soo diyaarisaa laakiin haddaad markuu sheegayo aada ka qorato waxaa suurtogalaysa saddex saacadood afar saacadood waxaad soo baadhi lahayd inaad si fudud aada u reebi karto ama aada u taqyiidin karto walidalika ayuha alikhwa waxaa laga yaabaa dadka badhinaysa leeyiin war wadaadku daraskan maanta akhriyay de waa kuwii yaryarka loo akhriyi jiray laakiin anigu waxaan is leeyahay waa daras loo akhriyi karo qof kastoo muslima qof yar iyo qof weyniba wuu u baahan yahay inuu waxbarto oo muslimi ummadda muslimiinta ahina inta ay waxbarataa unbuu horumarkeedu ku xidhnaan doona inta ay waxbartaana waa markay waxbarashadu wax caada a inaga noqoto wax noloshaada yowmigaa ka mida inaad shaqo tagtaa noloshaada yoomiga ku jirtaa inaad wax cuntaa noloshaada yoomigaabay ku jirtaa inaad musqusha gashaa noloshaada yoomigaabay ku jirtaa qofka muslimka waa inay noloshiisa yoomigaa ku jirtaa inuu waxbartaa oo waxbarashadiisu ay kortaa oo uu hore u socdaa wallahu aclam billahi towfiiq wasalaamu calaykum